بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه وربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وبعد وعشر كيرني لحاد بشهر رمضان maanta oo sabti ah sidii jadwalku inoo ahaa ama ballanka u ahaa waa casharkii ku saabsanaa axkaamta soonka ou sheikhu insha allahu tacaala kaga hadli doono niyada iyo tiirarka uu soonku leeyahay berri oo axadna insha allahu tacaala waxay noqon doontaa su-aalihii bulshada sidii markaa jadwalku caadiga inoogu ahaa sheikha ayaana kusoo dhaweynaya falyatafadal mashkuuran majruuca
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ما بعد هذه العبادة لها أحكام عبادة صومك وحي لها أحكام قف إنه برتا أي واجب تهاد أنا فضيت سنكري تذكوين على inay iska fudaydsadaan cibaadada cilmigeeda oo cilmulxaal ah cilmigii markaa kuu taagnaa wey cilmun mutacayin waa cilmi qof walba gaarkiisa looga doonayo maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib qawaaciddeenay ka mid tahay shareecada iyo fiqiga shayga aanu dhammaystirmaynin waajib ilaa isaga la helo isna waa waajib marka soomka waxaa sidiisoo kale waajib u ah axkaamtiisa inuu qofku ogaado axkaamtaasi dhinacyo badan bay leedahay qaybi waa shuruudda soomka shuruuddiisii laba asaasiyahoo u waaweyn midda koowaad waxa weeye qofkan inuu ku sugan yahay xaaladu soomi karo oo sharci ahaan shareecaddu ay ogoshahay inuu qofkani soomo taa macnaheedu waxa weeye ruuxa dumarka ahi haddaanay daahir ahayn oo ama ay dhalmo ku jirto ama ay caado ku jirto sharcigu waxa uu ka fududeeyey mashquulka ay ku jirto daraaddeed iyadoo loo danaynayo caafimaadkeeda iyo duruufteeda waa laga daayey cibaadadii salaada iyo tii soomka iyo xataa dalqadii ninku inuu furo uu kaga nixin lahaa intaba sharcigu uga naxariista markaa shardiga u horeeya ad waxyaaba badan baa dee ka xaraana kuwaasa ka mid a shardiga u horeeya waxa weeyaan soomka ansixidiisa shardiga u ah inuu qofkaasi xaalada daahirkaa ku sugan yahay shardiga labaadna waa aniya hadihi alcibaada waa cibaado cibaadooyinka o dhan sida macruufka ah waxay u baahan yihin niya niya u baahan yihin ilaahay baa wuxu uhi wamaa umiruu ila liyacbudu llaha mukhlisiina lahu ddiin dadka lama farin inay ilaahay caabudaan unbaa la faray iyagoo ilaahay u saafi yeelaya cibaadada oo aan meel kale u leexan doonin nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam innama alacmaalu binniyaat camalku wuxuu ku ansaxaa ama camalladu ay ku ansaxaa niyada way iska dhici kartaa qofku inuu iska afhaysto oo aanu soominba isagoon soomanayn inuu raashinka iska daayo siyaabo badan baa loo soomaa marka waxaa dhici karta qofku isagoo calooshiisa safaynaya oo rawishaya inuu iska daayaba cunada isagoon wax niyo a qabin markaasoo kale dee lama odhanayo soon laa yasixu sawmu ilaa biniya niyadana waxaa xusid mudan maxaluha alqalb meesha laga niyoonaya waa qalbiga go-aan buu qofkii ku qaadanayaa inuu aroorta soomi doono taasoo u baahan afar shardi bay idhahaan culimadu yushtarad liijzaaءi niya arbacatu shuruud afarta shardi ee niyadu ay u baahan tahay mid waxa wey aljaz waa inuu ka daayaa taradud ma soontaa ma iska daysaa ma soonta taas waa ka daynaya go-aan buu ku qaadanayaa inuu soomo xataa low nawaa laylata shaki siyaama qadin in kaana min ramadaana lam yaju lam yajuuz taradudkaasi wuu dhaafayaa midda labaad waxa weeye niyadu ay u baahan tahay tacyiin waxa uu soomayaa ma sunna ma faralba ma maalinba ma laba ma rabadaanba ma qeyrkeedba niyadu waa inay u cayiman tahay oo qalbigiisa waa inuu ku hayaa aroorta soon maalintii ramadaan soomu ramadaan inaad go-aan ku qaado aroorta inaad socoto ila qofki waxaa dhici karta inuu idhaahdo ramadaan dhexdeeda inuu niyoodaabaa suuragala kafaaradii soon ama soonkii nadarkaha ee lagu lahaa soon hadaa maa yasax ma soconayo waa cibaado waktigeedu mudayiq yahay oo aan wax kale aqbali karin soomkaa ramadaan mooye soom kale ma aqbali karayso waxaa saddexaadoo iyadana ka mida niyadaas shuruudeeda shayga loo yaqaano atathabut aan idhaahno cafwan atabyiid tabyiit waa inu jiraa waa iqaacu niyati fi llayl habeenkii waa inay niyadaasi dhacdaa oo looga jeedo intay qoraxdu dhacday ilaa inta uu waagu baryayo sidaasay jumhuurku u badan yihiin xadiid nebiga ka soo arooray oo culimadu ay markaa tilmaamayaan inuu sugan yahay oo saxiixa markay wadwadeen isu geegeeyeen duruqdiisa iyo takhriijkiisa wadwadeen waxay ku tilmaameen inuu saxiix yahay nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam man lam yujmic asiyaama qabla alfajri falaa siyaama lah qofku intaa waagu baryin haddaanu soo dhiyoonin soomuma jiro markaa niyadaasina waxay u baahan tahay tabyiidkaasay u baahan tahay go-aanka habeenkii in lasoo qaato wa ilaa waxaa ku imanaya nuqsaan baa ku imanaysa waxa ka duwan taas soomkaasi ma jiraya baan leenahay nuqsaan maha ma jiraya waxa ka duwan taas soomka sunnaha ah falaa yaxtaaju ilaa niya fi llayl ama shardi maaha baynu leenahay gelinka hore hadduu qofku niyoodo soomkaa sunnaha ah oo inuu cibaadadaa soomayaa buu niyooday gelinka hore way ansaxaysaa iyaduna rasuulku sala allahu calayhi wasalam way dhacday intuu xaasaskiisa u yimi baa wuxuu ihi hal cindakum shayun wax la cuna miyaa haysaan faqulnaa laa qaala fa innii idan saa'im wuxuu ihi haddaba dee kol haddii wax la cunaa aanu oolin waan soomanahayba sidaa daraaddeed ayaa caaisha waxa ay leedahay uma ataanaa yowma aakhar maalin kaluu noo yimid faqulnaa yaa rasuul اllahi uhdiya lanaa xays faqaala ariniihi falaqad asbaxtu saa'ima faakala mar kalena isagoo sooman buu intuu noo yimi yidhi wax la cuno miyaa haysaan haa raashinkaa xayska laydhaa baanu haynaa wuu iska cuno soomkii wuu jabiyey idan waa waxyaabaha uu kaga duwan yahay soomka sunnaha ee kafaradka ah in maalintii la niyoon karo gelinka hore iyaday shardi tahay gelinka horena in la niyoodo qofkuna dee subaxdii aan waxba soo cunin iyo iyadoo qofku hadduu doono uu iska afuri karo cid saaxiibadii oo casuumad u kaxayso helay ama ay ku adag tahayba inuu sii soomanaado ama saa nebiguba sameeyey calayhi salaatu wasalaam uu iska afuray way dhacdaa culimada qaarkood inay arrintan ka doodayaan laakiin maadaama xadiidkaas uu ansaxay oo uu sugmay waa shardi inuu habeenkii qofkaasi soo niyoodo shardiga afraad waxa weeye tajdiidu niyati likulli laylati min ramadaan habeen waloo bisha ramadaanaba qofku niyada waa inuu cusboonaysiiyo qowlkaasaa raajixa sida xadiidkaa laga fahmayo وhda عند الجمهوuر لcmuuم xadيiث xفصة المتqdم xadiiثkaa xفصi ay warinayse soo horu maraybaas cmuumkiisa laga fahmayaa qolyaha qaarkooda markaa odhanaya waa la isugu wada bixin karaa تkفي نية waaxidaة عan الشhهر kuلihi في أwله isagu waa marjuux waa laga rajaxan yahay intaa markaynu shuruuda ku dhaafno arkaanta soomka waa laba arrimood mid waa baynu soo sheegno waa niyada midda labaadna waxa weeye alimsaaku can ilmuftaraati min duluuci alfajri ila alguruub qofku inuu iska daayo wixii soomka ka jebinaya qalbigii iyo qowlkii iyo ficilkii intaba qalbigu ka wuu ku jebin karaa qofku inuu go-aansado inuu iska cuno waayo ruknigii niyadaa meesha ka baxay hadduu go-aansado inuu hadda iska cuno oo taa go-aan uu ku qaato dee wuxuu tuuray rukni buu tuuro niyadiia ficilna wuu ku jebin karaa qofka oo dee inuu wax cuno oo wax cabo ama wax sankiiyo meeshii lamida iskaga shugo qowlna wuu ku jebin karaa dee waa inuu gaaloobaba ama diintaba caayo subxaan allah markaa saddexda siyoodba wixii mubdilaadahee burinaya waa inuu iska ilaaliyo aada uga feejignaadaa ilaahay baa waxau ihi subxaana wa tacaala faalaana baashiruuhun wاbtaquu maa kataba allahu lakum wakuluu washrabuu wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi min alfajri uma atimu siyaama ila اlleyl uma atimu siyaama ila leyl uma intii waagu caddaaday kadib ilaa habeenka inta laga gaadhayo dhammaystira marka habeenkii bay bannaan tahay qofku cunadiisa cabidiisa iyo wixii uu ku raaxaysanayo inuu isticmaalo laakiin uu joojiyo maalintii wixii ka jabinaya soonka noocyadiisa kala duwan oo mar aynu isdultaagi doonno cumuuman badin mayne marba in baynu ka dhigay waxaynu kusoo ururinaynaa waa shuruudii iyo arkaantii soomka intaasi laakiin cibaadada qodob qodobha laysu dultaago si su-aalaha loo yarayn karo oo cajaladaha laga dhagaysto oo ehelkiiyo ubadkana ha la baro si aynaan foosto gulla u dhaamanin qofkiioo cibaadaysanaya cilmigeedina aan garayn wax lagaa wax badan inay dhaafaan cilmiga soomkuna ma sii badna sida ka salaada uma badnee inakoo kooban weeye oo dadku ay qaban karaan ku-celcelintanina waxa weeyaan waxay naga tahay maa takarara taqarara wixii lasoo celceliyaa wuu sugmaa wuu sugmaya marka jazaakum allahu khayra intaa yara caajilkaa baynu ku koobi wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu